إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu toogtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa sadalka taa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay dagaal xasmin ah oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareegeen khamiistii lasoo dhaafay deegaanka baarsan guun ee duleedka kismaayo weerar ayaa lagu qaaday xabashada haysata magaalada diinsoor ee baay ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa ardayda wax ka baranayay jaamacadaha muqdisho wilaayada galgaduud ayaa xoolo dhiiga u kala qaaday beelaha cayr iyo maxamuud hiraab oo wadadaga wilaayadaas kadib xaflad ka dhacday degmada ceelgaras dowladda federaalk ayaa khamri fara badan u keenta shisheeyaha degan dhismaha xalane oo ah xarunta laga soo maleego dhibaateynta ummadda soomaaliyeed beesha cawlyahanee degtay jubbooyinka ayaa mujaahidiinta ku wareejisay hub ay ugu tala gashay difaaca shareecada islaamka kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbooyinka
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiiyo faahfaahsan sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk ayaa lagu toogtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkaasi iyo warar kale oo la xidhiira weeraro lagu qaaday xabashada haysata magaalada diinsoor ee gobolka baay iyo qarax ka dhacay magaalada beledweyne wararkaas oo idil waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro iyo howlgallo qorshaysan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxay ka fuliyeen gobolada banaadir baay iyo hiiraan haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho oo ay ka fuliyeen shalay gelinkii dambe ayay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray xasan jiis waxaana si gaara loogu dilay agagaarka ex control afgooye sarkaalkan ayaa ka tirsanaa bi-asta dowladda federaalka ama sirdoonka wuxuu si gaara u howlgeli jiray xabsiga godka jilacow halkaas oo lagu tacdiibiyo dadka muslimiinta ah sarkaalkan ayaa la sheegay inuu qayb ka ahaa tacdiibinta halkaa loogu geysan jiray dadka muslimiinta ah dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin degmada diinsoor ee gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday halkii ay ku sugnaayeen ciidamada xabashada ethoobiya waxaana la maqlayay dhawqa rasaasta oo ka duldhacaysa ethoobiyaanka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin inta uu laegyahay khasaaraha gaaray dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
jasaaka allahu khayran haashim cabdinaasir waasadalka taa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay dagaal la xasmin ah oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin khamiistii lasoo dhaafay kula wareegeen deegaanka baarsan guun ee duleedka magaalada kismaayo warbixinta filimka waxaa inoo hayaa mahad cubeyd waa aroor hore oo ay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar xoogan ku qaadayaan saldhigyo askarta maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo halkaasoo ah goob dhowr jeer oo hore lala beegsaday weeraro lixaad leh alkataayib oo soo tabisa dagaalada ay qaadayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa markan inooga warramaysa weerarka iyo sida uu ku bilowday iyo wacdaraha ku dhacay ciidankii jubbaland ee xerada ku sugnaa
aroornimadii khamiista oo ay taariikhdu ku beegneyd shan iyo labaatanka rajab kun afar boqol afartan iyo afar ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo mujaahidiinta oo allaha tala saaranaya ayaa dhowr jaha ka weeraray difaacyada maleeshiyaadka riddada waxaana dagaal kooban kadib allah fadligii u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan saldhigyadii cadowga maleeshiyaadka murtadiinta oo ku horsugnaan waayey taqadumka mujaahidiinta ayaa ku firxaday deegaanada ku xiran jinka webiga jubba si ay uga baxsadaan rasaasta ciidanka allah balse shiishahanada mujaahidiinta oo u diyaarsanaa bacsiga firxadka cadowga ayaa si gaar ah u beegsanayay maleeshiyaadka doonayay inay baxsadaan
dagaalka oo socday muddo kooban kadib waxaa joogsatay rasaasta inteedii badnayd walow aad maqlayso mid teelteel ah oo dhacaysa waxaana markaas filimka lagu arki karaa nin wata shaati cad iyo macaawis oo qoriga qaadila iskuna dayaya inuu ka baxsado xerada gudaheeda oo ay hareereeyeen ciidanka mujaahidiinta waxaana hal mar rasaasta ku kulminaya rag ka tirsan mujaahidiinta intaas kadib waxaa filimka lagu daawan karaa guud ahaan saldhigyada oo ay soo bandhigayso kaamirada alkataiba waxaana saldhigyada gudahooda loogu tegayaa gawaari yaryar oo nooca raaxada ah sidoo kale waxaa xerooyinka gudahooda yaala meydadka askarta maamulka jubbaland oo ay ka mid yihiin kuwo odayaal ah oo ay kaamiradu soo qabatay ciidanka mujaahidiinta ayaa in muddo ah oo ay halkaasi ku sugnaayeen islamarkaana eryanayeen firxadka ciidanka jubbaland kadib iskaga soo baxaya xerada iyagoona ku soo laabanaya halkii loogu talagalay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay maalintii khamiista ee uu weerarkan dhacayay waxayna sheegtay inay ku dishay dagaalka baarsangooni in ka badan soddon iyo lix ka tirsan askarta maamulka isku magacaabay jubbaland sidoo kalena ay soo furatay hub iyo saanad ciidan oo ay askartaasi xerada uga carareen
ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa ardayda wax ka baranaysay jaamacadaha muqdisho wariye muddey ayaa warkaasi noo faahfaahinaya ciidamada dowladda federaalk oo maalmihii lasoo dhaafay si xiriir ah u waday dilalka ka dhanka ah shacabka muqdisho ayaa haddane shalay mar kale dil ka geystay caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho wiil dhallinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ayay ku dileen isgoyska baar ubax ee degmada howlwadaag waxaana dilkaasi geystay sida la xaqiijiyey ciidamadii ay dowladda federaalka dhawaani ka keentay dalka elitareya dad goobjooga ah oo ka argagaxay dhacdadani ayaa ka warramaya waxaa ka dhaca wiil yar ardayaa la diloo jaamacad u socda maalin kasta afar iyo labaatan saac bawdkaan ku jirnaa baaru waxaan ku ganacsanaa marka maalin kasta cabadaal ridaya jidkay ku socdaan bagaga ka kale ku soo socdaan bagaga ka kale ku socda tuutay qaba shashali mootay ku saaran wax laga celsha waa weyn wax laga noogu yimaada waa weyn waxaa maalisa dhacay lagu jiraa biyaha lama gadan karo oo dukaanka lama gadan karo waa la kadaadeen wixii islaan oo madax wey waxaa naga celiyeen waxaa wixii madax oo arradaa keesadaa naga celiyeen waana dhibeen waana dhibeen waana dhibtoon anugu nin muutaaliyan ahay odayanna waa ahay xasan shiikh iyo shuute intii isu tagaan nimankaan argagaxsan oo waxay ka cabsayaan aanan aqoonu jinka bursaha ee meel yaroo jaama hadday galaan dadka layha ha laga qabto ama baabuur diyaarada ah oo baalale hows u sameeya xasan shiikh meel yaroo jaama uma adkaysan karaan markay jaam arkaan dadkii xabad ku dilaaya wax ka ceshaana wax ka celinaana ma lahan xasan shiikh xasan shiikh kadarow noqday xasan shiikh kadarow noqday kadare waddanka waa gubaha dadka waa lalayha cid u aaba yeelanayna malaha farahaan la gelayna faraha sidoo kale waxay sheegeen in dilalku soo noqnoqdeen
eedda waxaa ka dhacay in cunug ardaya oo masaakiina lagu dilay haddii la dilay annugu waxaan mooga in mootay nimankaan saarnaayeen milatari ay ahaayeen waddadaana xirantay waddada hadday xirantay xabadihii meeshii la raba kor in loo rido hoosay u rideen inay nin dilayaanaan moodne annaga dhan halkaasaan fadhna wax ku gadanayna waa cararnay markaas kabacdi ayaan waxaan aragnay in wiil aday ku dhacda baalka la yidhahdo ishig ardaya niman milatariya tuuta sitay ahaayeen oo mooto caadiya saaran oo laba xabaday ridaan xabadii hadday ridaan luuqaasay ka baxeen maalin walbana saasay noo galaan maalin dhayli dhac mataqaanid dil mataqaanid annaga jeclaan nahay jaadka naga dhacaan afar iyo laatan kabarada ay baaraan milatariya nafta noo keenay boolisaa nafta noo keenay askari oo dhan nafta noo keenay dharcadaa nafta noo keentay nolol maahan waxaan dowladna maahan meel darraa ka baxdee ninka maanta la dilay mooto u saaraay shalay dar shalay waa la dilay maalin ka horreysa waa la dilay maalin walba waa la dilaa dowladdiina ma hayno cashuur waa nagala qaadaa waddooyinka ma leh todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa si xiriir ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ugu dhacayay dilal bareer ah oo ay ciidamada dowladda federaalka kula kacayeen shacabka muqdisho waxayna dadweynaha muqdisho noqdeen dilsugayaal maadaama ciidankaasi wax ka dhiciya waayeen wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa xoolo dhiiga u kala qaaday beelaha cayr iyo maxmuud hiraab oo wadadega wilaayadaas kadib xaflad ka dhacday degmada ceel garas maxamed cali aadan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya degmada ceelgaras ee wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayay ka dhacday munaasabadan ay diyada ku kala wareegayeen beelaha ceyr iyo maxamuud hiraab oo wadadega wilaayadaas mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo waxgaradka kala socday labada beelood ayaa goobjoog ahaa munaasabadda waxaana lagu dhameeyey xurguftii u dhexaysay labadaasi beelood beesha maxamuud hiraab ayaa ugu horeyn boqol iyo toddobaatan halaad oo geel ah islamarkaana lagu qiimeeyey lacag dhan siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan dollar ku wareejisay waxgaradka beesha ceyr waana kuwaan qaar ka mid a odayaasha beesha maxamuud hiraab oo ka warbixinaya arrinkaas bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ka waramaa beesha reer maxamuud hiraab oo loo jooga maanta ceelgaras oo wareejisay xaqii daahir afrax oo uu ahaay boqol iyo toddobaatan halaad oo qaybaba sii heed qiimahooduna yahay siddeetan iyo sagaal kun iyo lix boqol iyo lixdan waxaanan ku wareejinnay walaalaha reer cayr oo kiil uu ka yahay maxamed nuure cumar iyo cabdi xaashi inaan ku wareejinay dad badanona joogo markhaatina uu ka yahay annagana ay naga wareegtay walaayadu ka mid tahay ummad badanuna ka mid tahay nagana wareegeen kuna wareegeen qaymahaas waxgaradka beesha ceer ayaa dhankooda la wareegay xoolihii dhiigga ahaa oo ay horey u xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ee galgaduud iyadoona beesha ceer ay dhankooda wareejisay laba iyo toban halaad oo geel ah islamarkaana lagu qiimeeyey lacag dhan shan kun toddoba boqol konton iyo saddex dollar qaar ka mida nabadoonnada beesha ceer ayaana faahfaahinaya arrinkan halkan waxaa lagula kala wareegay xoolo mag ah oo ay la kala wareegeen beesha reer maxamuud xiraab kuna wareejiyeen beesha cayr xoolahaas wejiga koowaad boqol iyo toddobaatan halaad oo u dhikanta qiimahooda markii la isku daro siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan dollar sidaas ayay ula wareegeen waxaa wareejiyey beesha reer maxamuud hiraab waxaana la wareegay beesha cayr ee weliba cayr bari beesha cayr waxay kaloo wareejiyeen labi iyo toban halaad oo qiimahooda ay yihiin isugeyn ay yihiin shan kun toddoba boqol konton iyo saddex dollar intaas waxaa lagu wareejiyey beesha reer maxamuud hiraab waxaana wareejiyey beesha cayr
annagoo ah cayr odayaashiisa ah nuqbada waxaan la wareegnay boqol iyo toddobaatan halaad oo diyo ah qiimahooduna uu yahay siddeetan iyo sagaal kun lix boqol iyo lixdan dollar waxaanan kala wareegnay walaalaha reer maxamuud hiraab ayaan kala wareegnay qaybtaas oo ah diyo dhiignool ah annaguna waxaan wareejinay laba iyo toban halaad qiimahooduna uu yahay shan kun toddoba boqol konton iyo saddex dollar ayaan ku wareejinay walaalaha reer maxamuud hiraab sheekh cabdulaahi abuu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo munaasabadda soo xiray ayaa halkaasi ka jeediyey kelimad dardaaran u badnayd midda koowaad waxa waaye in shareec islaamka aan laasimno oo macnaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fastamsik biladii uuxiya ilayka inaka calaa siraati mustaqiim wainahu ladikru laka waliqowmika wasawfa tusaluuna bimacnaa in la qabsado diintaasi lagu dhego oo la haysto macnaheed waxa waaye dhaqangelinteedu waa in la dhaqangeliyo marka si daahir ah si baadin ab in diintaasi u iltisaamno oo dadka ugu horeeya oo qiyaadada hogaanka an ayagaa laga rabaa ummaddan waa daba joogtaa annaga hadda aan toonsannahay oo maaragtay diintaasi aan ka toosannahay racyada iyo bulshada aad hogaamisaan dhammaantooda waddadaasay soo marayaan intaasi marka in lagu dadaalo insha allahu tacaala anu maaragtay ehelka caruurta yaryar iyo haweenkan aan ku tarbiyeyno oo maaragtay maxaa ilaahay yidhi rasuulku muxuu yidhi in maaragtay sheekadeen ay noqoto sala allahu alayh waali wasalam diinteenna aan ilaashino walaalnimada aan ilaashino taasna waa dardaar insha allahu tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in nusugo diinta iyo xaqa nagu sugo ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo maaragtay nasri degdegana siiyo ee cadowgan ilaahay dibiyo tani ayaa qayb ka ah miraha lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka maxkamadaha islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qabta howlo muhiim u ah bulshada kuwaasoo garsoorkooda lagu diirsaday sidaba ay ka marqaati kaceen dadyow kala duwan oo isugu jira gaal iyo muslim dowladda federaalka ah ayaa khamri fara badan u keenta shisheeyaha degan dhismaha xalane oo ah xarunta laga soo maleego dhibaataynta ummadda soomaaliyeed cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkaas inoo soo jeedinaya
iyadoo dhismaha xarane ee magaalada muqdisho ay degan yihiin shisheeye cadaan iyo madowba leh kuwaas oo maamula dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah waxay sheegayaan in halkaa lagu cabo qamri aada u tiro badan waxa ay sheegayaan in qamrigu uu kasoo dego dekada iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo ay maamusho dowladda federaalka taa macnaheeduna waxa weeye in qamriga dowladda federaalka ay ku wareejiso shisheeyaha xalana degan xildhibaan cabdikariim xaydar oo dood baarlamaanka muqdisho ku yeeshay ka hadlayay ayaa arintaa iftiiminaya tusaale yar haddaan ku siiyo xildhibaan ilkaca saadaati wuxuu ka hadlayay doofaaru ka hadlayay doofaaru ka hadlaya qamrigu waa safan tahay markaad tagto tiilkooda ama maqaayadooda qamrigu display waayo midaa rabtaa dooranaysaa tan caddaa iga daaya midaan gududa ay siyaalaada marka waxay u baahan tahay ayadana in maarata wax laga qabto waxayna kasoo degtaa dekada muqdisho diyaaradayna ku yimaadaan qaarkood qaarna dekeday kasoo degaan
waxa uu sheegay in xalana ay tahay magaalo gooni u go-an islamarkaasina cid arrimaheeda ka warqabtaahay ay yar tahay sidaa og tahay xalane waa magaalo soomaaliya kale waaye qofkii ogaa og maalgashayaal badanaana jooga dukaamo badanaa ka furan maqaayadaha ka furan kontraktiyaa ka jira
wuxuu sheegay in ganacsi fara badani uu ka socdo islamarkaana qarash fara badan oo malaayiin doolar ah shisheeyaha ku dhaqani ay dalalkoodii u xawishaan islamarkaana cid canshuur ka qaada aanay jirin sidaa og tahay wasiir shirkadahaas gudaha eelaboorka maanta ka jira anaga waxaan ku jiraa guddiga maaliyadda oo ka soo shaqeeya hadeertaan canshuurtooda lacagta ka baxdaa xalana dhexdiisa intaasoo milyan waaya bishii haddii canshuur ahaan la fiirshana waxaa ka soo baxay waa zero arrimihii waxay barteen dhoojinimada baasha dhinaca gadaal laga marayay lix iyo laba ay isku dhufanayaan zero zero a soo saarayaan bisha haddii la yidhahdo waxaan hubaa haddii xalana la canshuuro inaan kor u kacayso dhaqaalaha daqliga waddankeena marka waa very very important wuxuu sheegay in kala sarrayn gumaysi la xiriirtaa ay xalana gudihiisa ka jirto isigoo hoosta ka xariiqay in marka cadaanku qadeeyaan kadib ay qadeeyaan dadka dalalka kale ee afrika ah marka kadibna soomaalidu inay qadeyso loo ogolaado
warkan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan munaasabad cajiib ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbooyinka ayaa waxa ay beesha cawlihan ku wareejisay hub ay ugu tala gashay in mujaahidiinta ay ku difaacaan shareecada islaamka munaasabadii ay hubka ku wareejinayeen waxaa ka qayb galay culimo mas-uuliyiin waxgarad iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid oo odayaasha beesha cawliyahaan ee hubka wareejiya ayaa ka mid ahaa dadkii halkaas ka hadlay waxaana ugu horeeya ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaaska beesha cawliyahan ugaaska wuxuu sheegay in hubkaas ay u wareejiyeen si shareecada islaamka loogu difaaco u gargaaridda mujaahidiintana ay sii wadayaan beesha ree cawliyahan ee alaabtaha quruxda badan ee cadowga ilaahay lagaga hortegahayo ee kitaabka ilaahay loogu nusraynhayo soo gudbisay infaaq fii sabiililahina ku keentay oon amar iyo awood sheegasho iyo xoog aan ku keenin ilaahay dartii u keentay naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda u hortayna waan u mahad celinaynaa waxaa meeshan ka muuqdo hubkaa faraha badan ee beesha ee keentay waxa loogala jooda waan garanaynaa kolley nin walba wuu garanhayaa ninkii muslimna waa garanhayaa ninkii gaalena wuu garanhayaa waxaan ku garab taagannahay kitaabka ilaahay waxaan ku garab taagannahay wiilashayada ilaahay baana waajib nagaga dhigay waxaan ku faanayna ma aha waa ilaahay wuxuu nagu manaystay oo qofka muslim qofka tawxiidsado ilaahay tawxiidkiisa dhab u qaatay oo nin walba waajib ku tahay oo faraloncay ay ku tahay taasaan xoolaha ku wareejinnay waxaanan kaga hortegaynaa gaalada saliibiga ah iyo midka raacay ama soomaali ha noqdo ama madow ha noqdo ama caddaan ha noqdo gaal dhammaantii kale reebi mayno midna nooma sokayo waxa naga dhexeeyana waxaa weeyo xabad iyo dil iyo dhiiggoodan doona ayagana cadaab ay ku mutaysaan annagana ilaahay aan sharaf agtiisa kaga raadinano sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlaya nabadoonne cabdinaasir oo ka mid ah waxgaradka beesha cawlyahan waxaan halkaan runtii rabaa inaan oga mahad celiyo beelweynta cawlyahan oo hubkaas muuqda ilaahay kitaabkiisa in lagu garab istaago laguna burburiyo baybal iyo dimuqraadiyad u wareejiya hubkaas annagu amarka allah baan ka qaadanaa subxaana wa tacaala ilaahay baana amray inaan gaalada la dirirno caragelinno aana la dagaalano allah subxana waan oga amar qaadanaynaa cidda ay gaala amar ka qaadanaysa ee sida murtadiinta axmed madoobi iyo guur guurte ee shaydaan waxyigooda qaatay annaga waxaan qaadanay ilaahay subxaana waxyigiisa kaasaana sarraynaya ballanqaadka allah baana shaqaynaya biidni illaahi tacaala ee gaalada kaafiriinta annagu ilaahay baana kala geeyey mar hore ilaahay qulyaal kaafiruun buu nagu kala geeyey lakum diinukum waliya diin gaalo annagu diinta annada inaan u dhimanno oo dhiigga annaga iyo naftaana u daada inaan diyaar u nahay waxaa munaasabaddan ee runtii xusid mudan oo rabaa inaan bogaadiyo farxaddii runtii inoo inoo isku kaaga xigxigtay ee ragga mujaahidiinta ilaahay ha inoo xifdiyo runtii qalbiganaga ay ku daaweeyeen allaha daaweeyo hubka ay mujaahidiinta ku wareejisay beesha cawlyahan ee degtay jubbooyinka ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan beesha jidwaaq gaar ahaan bartira ay sidoo kale hubku wareejisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana hubkaasi ka mid ahaa kuwa culus iyo sidoo kale kuwa fudud in badan oo ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ku tartamayeen difaacidda shareecada islaamka iyaguna in badan oo ka mid a mujaahidiinta ku taageeray xoola rag iyo sidoo kale hub warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa